waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali saddexiyo tobanka bisha noofembar labada kun iyo toddobiyo tobanka waxa ay dadweynaha reer somalilan u dareeri doonaan doorashada madaxtooyada waxaana la dooran doonaa madaxweynaha cusub oo hogaamin doona muddada shanta sano ee soo socota doorashadan oo noqonaysa doorashadii saddexaad ee lagu tartamo nidaamka tartanka xisbiyada badan muddo laga joogo afar iyo toban sano guddiga doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda somalilan iyaga oo ay soo dhowaatay doorashooyinkii qaranku waxay saddexda xisbi qaran ee u cid kulmiye iyo wadani saxeexdeen xeerka habdhaqanka doorashooyinka madaxtooyada munaasabadan oo uu daadihinayay la taliyaha sharciga ee komishanka doorashooyinka qaranka xasan faarax maxamed ugu horeyn waxaa munaasabadaasi furay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka cabdiqaadir iimaan warsame cabdiqaadir iimaan warsame oo si kooban uga warbixiyey ujeedada habdhaqanka xeerka cidda lagu maamulayo iyo waxyaabaha ay kaga duwan tahay xeerarkii hore ee habdhaqanka gudoomiyii isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa wuxuu xusay in xeerkan habdhaqanka loogu talagalay inuu habdhaqanka cusub ee xisbiyada iyo musharaxiintu ay hogaamin ay hogaankooda iyo taageerayaashooduba si in loogu qabsoonto doorashadan xor iyo xalaalaha waa gartay marka dabcan xeerarkaas aad sheegtayoo komishinku uu soo bandhigay markiiba waxaa la leeyahay waxaa jebiyey xisbiga wadani maxaa markaa ay kala kulmeen arrintaas xasanow markii ay saxeexeen xeerkan komishanka doorashooyinka xisbiyadu ay kala saxeexdeen ayaa waxa isla maalintii ka dambeysayba xisbigaasi wadani wuxuu u baxay olole uu ugu baxay gobol ka mida gobolada somalilan oo gobolka hawd la yidhaahdo waxaana xisbiga wadani la siiyey digniin culus oo kama dambays ah iyo inuu ka waantoobo oo uu sharciga dib ugu soo laabto waxaana lagu ganaaxay konton milyan oo shilinka somalilan sharcigan ay kala saxeexdeen gudoomiyuhu waxaa kale oo uu sheegay in xeerkan ay ku adkeeyeen oo ay talooyin adag siiyeen cid kasta oo ku xadgudubtana ama jebisana ay kami ay kamid yihiin ganaaxa gaadhaya waa xeer ay iyagu dhexdooda dhigteen xeerkan waxaa loogu yeeraa xeerka habdhaqanka xisbiyada siyaasadda ee doorashada madaxtooyada labada kun iyo toddobiyo toban waa gartay dhanka kalena shaqaalaha dowladda waxaa laga mamnuucay inay qayb ka noqdaan ololaha doorashada bal in yar haddaad noo faahfaahisa arrintaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo waxa uu wareegto ku soo saaray kuna dhaqangeliyey saddex arrimood arrinka koowaad oo ah reebanaanta u adeegidda hantida qaranka ololaha xisbiyada isticmaalka warbaahinta dowladda iyo fagaarayaasha waktiga doorashooyinka in ay warbaahinta qaranka oo kale loo sinaado idaacadda raadiyo hargeysa iyo telefishinka qaranka iyo wargeyska dowladdu ay maamushay ee dawan markaa xisbiyada ayaa ayaa dhaleecayn soo jeediyey oo yidhi warbaahintii qaranka waxaa loo isticmaalayaa sifa qaldan waa gartay oo waxay ku eedeynayeen in dowladda ama xisbiga muxaakimka keliya uu isticmaalaa eedu ahayd miya ha marka madaxweynuhu wuxuu dhaqangeliyey in warbaahintaasi dowladda loo isticmaalo si siman macal fagaarayaasha ololaha waktiyadan ololaha oo kale midda kale wuxuu gacan siin komishanka doorashooyinka qaranka wuxuu gacan siiyey komishanka doorashooyinka qaranka waa gartay madaxweynuhu wuxuu kaloo la kulmay deeqbixiyayaasha wakiilo ka socda maxay kulankaasu uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo ayaa xafiiskiisa wuxuu ku qaabilay wafdi ka socday daneeyayaasha beesha caalamka ee doorashooyinka madaxtooyada xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay wafdi culus oo ka socday danayaasha baasha caalamka ee doorashooyinka kulankan waxaa madaxweynaha ku helinayay madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka arrimaha dibadda wafdigan waxa uu ka koobnaa safaaradaha lix wadan oo ka mid a midooda yurub iyo dalka ingiriiska u k kuwaasi oo qaabilsan soomaaliya iyo somalilan fadhigooduna yahay magaalada nairobi xasanow si aad iyo aad iyo aada u ballaaran baa looga dareemayaa gebi ahaanba gobolada jamhuuriyadda somalilan iyo caasimadaba guddiga doorashooyinka qaranka somalilan oo muddooyinkii u dambeeyey ku guda jiray oo diyaargarowga doorashada madaxtooyada ee qorshaysan inay waddanka ka qabsoonto saddex iyo tobanka noofembar labada kun iyo toddobiyo toban ayaa waddanka keenay dhammaan agabkii doorashada lagu qaban lahaa waxaa maalinkii shalay ahaa toddobada bisha tobnaad madaarka cigaal international airport soo gaadhay laba diyaaradood oo tiday qalabka doorashada oo ka koobnaa sanaaduuqda codbixinta lingaxyada khadadka shaambadda iyo qalab kale oo badan sidoo kale waxaa saaka subaxii hore madaarka soo gaadhay diyaaradii saddexaad oo siday waraaqihii codbixinta iyo foomamka kala duwan ee loo adeegsan doono doorashada waxaa diyaaradan siday waraaqaha codbixinta la socday komishaneer siciid cali muuse iyo komishaneer cabdiraxmaan cismaan aadan oo toddobaadkan u dambeeyey ku maqnaa soo rarista qalabka doorashada xubnaha komishanka iyo mas-uuliyiinta ka socday saddexda xisbi qaran ayaa goobjoog ka ahaa markii qalabka doorashadu soo gaadhay madaarka kana warbixiyey dareenkooda ku aadan soo dhammaystiranka agabka doorashada agabkan oo dhammaan lasoo wada gaarsiiyey xarunta komishanka doorashooyinka qaranka laguna xareeyey goobihii loo cayimay inta la gaadhayo inta laga gaadhayo hawsha gudagalkeeda ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka cabdiqaadir iimaan warsabe waxaa inoo soo dhammaaday oo aanu garoonkii diyaaradda ee cigaal international airbood aanu joogno qalabkii iyo agabkii iyo waraaqihii codbixinto hadda aad arkaysaan iyadoo laga soo rogay diyaaradda fly dubai waa kaa baabuurka inoo fuulay waxaanu halkan ku soo dhowaynaynaa waa maanta oo axada bishu tahay siddeeddii oktoobar labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaanu halkan ku soo dhowaynaynaa waraaqihii codbixinta ugu dembeeyey wax agab ah oo inoo yimaada ilaahay baynu ugu xamdinaqaynaa ilaahaygii inoo suurtogeli inaynu maanta ilaahayna soo gaadhsiiyo iyadoo aynu diyaargaroobayno doorashadii madaxtooyada oo ay waraaqii codbixintuna ay yimaadeen wafdiga nagaga maqnaa laba komishanar baa soo hagay oo la socday qalabka komishanar cabdiraxmaan cusmaan iyo komishanar siciid cali muuse oo iyaguna garbahayga taagan waanu ku soo dhoweynayno garoonka oonu leenahay jasaakumullah khayr waa soo dadaasheen waxaa kaloo halkanala jooga komishanaradii qaranka oo dhan iyo wakiiladii xisbiyada saddexda xisbi qaran oo midlaba ah lixdoodii xubnood ee guddiga farsamo way taagan yihiin indhahooday ku arkayaan waxaanu maxayday wargelinaynaa ama aanu u diraynaa dhammaan ummadda somalilan inay u diyaargaroobaan inay u dareeraan doorasho xora oo xalaala oo hal qof iyo hal cod ah ilaahayna inala garab galo amniga la ilaaliyo nabadgelyada la ilaashado loo dareero iyadoo gamcaa lays haysto hadduu ilaahay yidhaahdo saddex iyo tobanka noofembar ayaynu u dareeri doonaa doorashada hadduu ilaahay yidhaahdo maalin
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali